madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye ayaa la kulmay odayaasha iyo waxgaradka labada beelood ee kasoo kala jeeda xiraale iyo cubud waaq isagoo bogaadiye heshiiska hordhaca ah ee shalay ay gaareen islamarkaana kula dardaarmay inay si buuxda loo dhammaystiro qeybaha haray heshiiska kulankan ayaa waxaa goobjoog ahaa xubno ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya mudanayaal ka tirsan golayaasha dowladda galmudug iyo odayaasha labada beelood iyo culamoudiin garwadeen ka ahaa heshiiskani axmed cabdi kaariye madaxweynaha galmudug ayaa ugu horeyn u mahad celiyey culamoudiinka iyo qeybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka oo door weyn ka qaatay dibu heshiisiinta dadka walaalaha ee dirirtu dhex martay
inay xal ka soo gaaraan oo ay ku fadhiistaan oo dagaalkooda wixii ilaahay waafajiyo ku bixiyaan beelihii walaalaha ahaa ee dhibku kana dhacay dadaalkay bixiyeen go-aamaday soo gaareen siday u shaqeeyeen waa uga mahad celinaynaa ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu ka abaal mariyo wanaagga ay sameeyeen waxaan sidoo kale uga mahad celinaynaa odayaashii iyo salaadiintii muddada dheer u fadhiisay maslaxadii iyo hawshii beelihii walaalaha ahaa dhibkii dhexdooda ka dhacay si loo maslaxda ee aqbalay go-aamadii hordhaca ahaa ama qaybtii hore ee heshiiska shalay ay soo bandhigeen guddigii culamada iyagana waxaan leenahay aada iyo aada barwaadsantihiin odayaashii sharafta lahaa aqbalaantiinna waxaan rabnaa inaad gacanta ka qabataan inta aan maslaxada ehelka ahayn waad ogtihiin waa la yaqaanaa waxa xumaanta ah waxaa kuwg leh dhiiro geliya u taagan dadka shubhada ah oo aan waxba dhowrin kuwaas way ku ogtahay maalinta ay dhibaatadu dhacayso ama ay dhacdo waxaa midiya saxda waxaa la soo baxa shartooda kuwaas subhad ah marka maantay tahay in laga adkaado waxa kan hadda median leeyahay ama baraha bulshada